bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaaryaa ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo isin hamiin kasta kula dareersan warbaahinta warsan markii la kuraabo hamiinnimada jimaada ee sabtiga hooydaasa hamiinnimo sabtu ah xataa galaayta taariikhdan ee keedinta tumi afarta bili saddexaad sannada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkan ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaal nagad waliba ku mid ah gudoomiye cumar finish oo sheegay in dowladda soomaaliya diyaar yahayta goobulanka tirigalay in la kaxanaanay dadka ka dhiya cudurka koronavirus iyo dadka lanka shakisanyaa wusoona sheegay in dowladda soomaaliya diyaargarow xooganka jirta ka hortagooga cudurkaasi ti koronavirus barnaamijka ka dheegi doontan saas haata weliba barnaamijkaasinka gudbii doone wasiirkii hore ee maaliyadda dowladda soomaaliya mudane xuseen cabdi xalane oo u sheegay in suurtagalan hayn in doorasho codii qof kadhiyada gudaha dalka soomaaliya barnaamijkii ku dhugunsudi doontan saas haata weliba barnaamijkaasinka gudbii doone waaxda la dagaalanka musuq maasuq iyo astaanta maamul wanaagga maamul goboleedka puntland agaasimasha guud oo ku hadalay walyaabo aan qobsoomay muddada waaxdaasi te magacaabanta saasaata weliba barnaamijkaasi gudbii doone taliska ciidamada booliska puntland oo ku hadalay amniga guud ee maamul goboleedka puntland barnaamijkay ka dheegi doontaan qodobadaas iyo walaagahani zaa'ida anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulle iyo barnaamijkaasi saarintanisin kula dareersiyaay cabdinaasir axmed mayow iyo dhinacsanaadan neefadhi mar kale mar lamaata ku dhowaada barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan failan kolka kaleeta khiyaaraha ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan qodobkan ka hore ee barnaamijka hoosinqobada gudoomiyaha gobolka banaadir waana eduqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish iyo weliba usu ku hadalay shirar maalmihinka damboytay dowladda soomaaliya iyo kuweeladaasi ku horseedooga cudurka coronavirus iyo shirar maamulka gobolka banaadir usula qaaday hay-adaha caafimaadka ee soomaaliya ka howlgalow si lanka horseeday fayraska adduunyada saameeya ee coronavirus weliba uso cumar maxamuud maxamed cumar finish ku hadalay kulamadinka dambooy walyaabihii laasla hadal qaaday oo sheegay in iyo ka jirta in dowladda soomaaliya diyaaradii goobo lanka tirigalay in laka baara dadka lanka shakisanya cudurka coronavirus iyo dadkii haddii dhiiday in qof laku helo cudurkaasi toy goobihii lanka tirigalay ee laka karantiili lahay cumar finish oo ku hadalaya weliba usiray
arrintaas waxay ahayd sida aada la socotiin waxaa adduunka ka dhacay cudur cusub oo la yidhaha coronavirus coronavirus waa cudur khatar ah aada u faafa aan hubo qof kasta oo halkaa fadhiya inuu wax kala socdo ama uu maqnay ama intiina badan waa suuragal qaaraan warba weyn inay iska jiraan laakiin ma badna isleh cudurkaas wuxuu ka bilowday shiinaha dalka shiinaha wuxuuse ku faafay dunida oo dhan waa la kala daran yahay oo waddamo uu ku faafay oo aad iyo aada ugu saameeyey iyo kuwo aan weli laga soo sheegin iyo kuwa uu bilow ku yahay intuba waa jiraan ilaa xalay waxaa laga shiraayey oo dowladda soomaaliya xafiiska ra-iisul wasaaraha looga shiraayo wasaare uu shir guddoominay doorka uga aadan dowladda soomaaliya ka hortagga cudurkaas marka wax badan oo arrintaas laga hadlay waxaa laga qabtay shirkaas guddi aan anigu shir guddoomin ay guddoomiye awn u ahay oo loogu talagalay goobihii dadka cudurkaas uu asiibo lagu daaweyn lahaa kuwa suspected caseska ama kuwa looga shakeeya inay cudurka qabaan meeshii la geyn lahaa iyo dadka faraha badan oo soomaaliyeed ee ka imaanaya dunida kala gedisan gaar ahaan waddamada la ogyahay inuu cudurku asiibay dadka ka imaanaya meeshii lagu hubin lahaa oo lagu karantiili lahaa dhammaan goobahaasu diyaar ma ahayn goobahaas sidii loo diyaarin lahaa sidii looga howlgeli lahaa agabka ay ugu baahan yihiin yacni professionalska ama dadka shaqaalaha ah howshaas aan looga maarmin waxaasoo dhan diyaarintoodii ayaan ku jiray maadaama marka shirkaanu laftiisa uu yahay shir caafimaad haddii hay-adaha hadda fadhiya ama wakiilada hay-adaha hadda nala jooga arrintaas ay fikir ka hayaan ama yacni dadaal arrintaas ku saabsan ay ka shaqaynayeen ayagaan noo sheegi doona hawshaan kusoo daha waa middaas midda kale shirkan maantay wuxuu ahaa sida laydiin sheegay shir muddo in muddo ah laga baaraandegaayey waxaa ka howlgala magaalada muqdisho ama gobolka banaadir hay-ado fara badan oo isugu jira kuwa international ah ama caalami ah iyo kuwa local ah oo dhammaantood ka shaqeeya arrimaha caafimaadka kana shaqeeya degmooyinka gobolka banaadir waxaa la isweydiiyey hay-adahaasi horta maxay qabtaan yay wax u qabtaan yay ka idan qaataan ma saxa sida ay u shaqeeyaan adeegyada ay fuliyaan ma yihiin kuwa loo baahan yahay oo bulshadu ay u baahan tahay hadday u baahan yihiinse yacni ciddii ugu baahnayd cidda u baahnayd ma gaartaan si dheeli tiran ma u helaan bulshadu adeegyadaas haddii ay yihiin muhiim u yihiin isla markaas loo baahan yahay waxaasoo dhan markii maamulka gobolka banaadir hadday ahaan lahayd maamulka sare ilaa degmooyinkii la isweydiiyey cid wax badan ka taqaana waa la waayay marka si loo helo iska warqab iyo shaqo dheeli tiran iyo hufnaan shaqo ayaa la yidhi intii ku shaqo leh howshaas hallo invite gareeyo ee mas-uuliyiintii ama hay-adihii invitationkeenu gaaray kasoo jawaabta uga mahad celinaynaa dadaalada yacni adeegiina caafimaad ee aada bulshada soomaaliyeed u fulisaanna waa idinkaga mahad celinaynaa mahadnaqaa kadib waxa aan doonaynaa shaqo isfasiraysa oo isku xidhan oo iska warqabta inay noqoto adeegyada loo qabanayo bulshada nuxurka ugu weynun waa midkaas waxaa naloo sheegay wasaaradda caafimaadku inay si toosa ay uga howlgeli jirtay degmooyinka islamarkaas hay-adaha ha ahaadeen kuwa maxalliga ama ha ahaadeen kuwa caalamiga ay ayaga la soo xiriiri jireen marka wasaaraddu waa heer federaal sida aad ogtihiin ama waa dowladdii sare marka si hoose yacni degmada waaxda laanta iyo yacni inaysan u ogaan karin ayaa noo soo baxay marka sida uu sheegayey agaasimaha qorshayntu yacni shaqooyinka waa la kala leeyahay xagga dowladda hay-ad walba inay shaqadii iyadu ay lahayd ay qabsato ayaa waxyaabaha dowladdu ay go'ansatay ka mid a marka laga hadlaayo hay-ad walba shaqadeedii wasaaradda shaqadeeda waxay noqonaysaa siyaasadda caafimaad ee dalka iyo oversightka ama kormeerka korjoogtaynta waxaa la yidhaha ayaa doorkeedu ku egya marka maamulka gobolka banaadir mas-uuliyaddiisu waxa ay tahay in bulshada adeegyadeeda si gaar ah ee isaga xil saaraan adeegaasu hadduu yahay adeeg caafimaad hadduu yahay mid waxbarasho haddii uu yahay yacni mid korontada biyaha yacni baahida asaasiga oo dhan oo ay ugu sii muhiimsan tahay caafimaadka iyo waxbarashada marka waxaa suuragal ah deegaano dhan oo aan yarayn oo weyn ama degmo degmo dhanba inayan helin wax adeeg caafimaad aysan helin isla markaas dhowr gooboodoo caafimaad yacni ay degmo joogaan oo ay ka howlgalaan si iska warqab la-aanah oo xiriir la-aanah waxaa xogaha aanidhay ka mid ah haddii ay sidaas ka duwanta adinkaa sheegi doona hay-adaha ka shaqeeya laftooda inaysan wax coordination ama xiriira inayan lahayn oo hay-ad walbaba uun cidday mucarabalaleeda ay toos u kontaktgaraysa la xiriirto ay sidaa ula tacaamusho oo nidaam hufan oo qaab maamuloo jaan go-an inuusan jirin haddaba ujeeddada wacahan waxay ahayd hay-adaha internationaalka ah ee adeegyada caafimaad ka bixiya gobolka banaadir iyo maamulka gobolka banaadir tallaabooyinka iyo adeegyada la qabanaya si isla mid ah oo iska warqab ah inay u qaadaan hay-addu waxa ay ugu talagashay inay u qabto inay u qabato yacni bulshada gobolka banaadir inay kala xaajooto maamulka gobolka banaadir
warshada usbuunyada shaakir shoobla shoobla haashinow sidaa umaymay waa digaagga shugriya ku farhii fadaha isbuunyada shiilalan gorodaayo wed alo hadda shugri shaaf dhuuri ka dhiga mahay liki shugri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadii asiiba farmadoobaga shiniyow shaakirtana ma eta shaakir waybuwa warshada isbuunyadan ka tagida fayla soomaali
lo hoosaas adaaba shugri isbuunyada shaakir shakalaan shakalaan hadda iska hire isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharaftii tayadiyo leyin bulshada shahaado ku eh isbuunyaalka shaakir jiif shaala shaalaysan hindurmo shahaad anhaynay isbuunyo shabshal bana anhayna shakalaan meelalanka seedow warshada isbuunyada shaakir isbuunyaalsha wayba ku mid aha shaakir maxbuub five star iyo mumtaaza fiirmagoone anka kadanto isku fiiri farmadoobaga ini shaakir ee ilaan bershooba shiila waxa koobiyaysaday orjinaal farmadoobaga anka see warshada isbuunyada ee shaakir okiyaala magaalada baydhaba dhiniga bakiin gobobhaan hakoorjeedka warshada hasey daska koowaad oo warshada isbuunyada shaakir iyo kalaata gudaha magaalada baydhabo iyo mayba usakiyaale bartamaaga suuqa qudaarta xafiiska la maadna mayba usakiyaale boostaajyada shabeelow bartamaashe ama walaay faahfaahintaas dheer kula xiriir teleefon lambarada shale eberli hal tumikow tumikow boqol soddon iyo soddon eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol soddon ili ama taleefankan ka dambeeya oo eh eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol afartan ikow warshada isbuunyada shaakir shaakir
qayb ogaheri barnaamijkan kulanka iyo dhugunsadahay tan wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya mudane xuseen cabdixalane iyo weliba usu ku hadalay suurtagalnimada cod iyo qof inuu ka dhiida doorasho ee gudaha dalka soomaaliya walina wasiirka uuse sheegay in suurtagalan ahayn in doorasho qofi eed ka dhiida gudaha dalka soomaaliya usoona sheegay in suurtagalan ahayn markii lan fiiri dhinaca amniga iyo siyaasad ahaanba walinuus tusaalahan qaaday in dowlada soomaaliya guud ahaan dalka in iyo hadda gacantiyan ka wada jirna saasaatoon weliba us sheegay in siyaasiyiinta soomaaliya ba iyo iska khilaafsanyiin doorashada qoficeed inuu suurtagal ka nagato gudaha dalka soomaaliya waa ku wasiir xuseen cabdixalane oo ku hadalay arrimahaas iyo arrimo kale oo ku saabsan siyaasada dalka
haa waa macquul waana inay dhacda dalkan isagoo hadda in doorahii hab lagu heshiiyey doorasho waa inay dhacdaa horta iyado wayna dhaci kartaa laakiin doorasho nooceeha dhacaysa weeye waxaa la rabaa in la isweydiiyo doorasho horta hal qof iyo hal cod ahay kama suuragelayso dalkan amni ahaanna oogama suuragelayso siyaasad ahaanna oogama suuragelayso dalka taasoo doorasho cod iyo qofa waxaa fulin kara xukuumad dalkoodil gacanta ku hayso amnigiisii sugan yahay oo wixii loo baahnaa codbixiyaashii tirakoobkoodii qalabkii aaladii wixii dee wax ka jira lama arko laakiin hadda innaga tira dhowr jeer doorasho dadban oo inta lagu heshiiyey baarlamanka lagu soo xulay dabeedna baarlamanku madaxweynihii ku doortay oo nimankii kuraasta madaxweynaha fadhiyey inay waayaan keenay oo taasoo ka maqraati kacaysa inay si xoro u socdeen tiyoo kalaa furan in la yidhaahdo laakiin waxaa hadda maqan oo awal hore jiri jiray haddadan oo kaleeto wadahadal ee dowladda federaalka iyo tan gobolada iyo hadda axsaabta siyaasiga soo koray heshiis siyaasi ah oo wax laysla ogyahay la yidhaahdo habkan baa hannaankana loo raacaya ayaa maqan kaasaana loo baahan yahay in lagu degdego ee deedna ee haddayn suuragal ahayn hal qof iyo hal cod in la yidhaahdo maxaa kaloo dhici kara hadda usbuucan daraad halkan waxaa isugu yimid niman aqoon-yahano ah oo ka kooban baarlamaanada federaalka dowlad goboleedyada oo dhan aqoon-yahano kale maaragtay rayadka waxay ka doodeen arrinta naftigeeda waxay soo saareen markaa talooyin badan bay soo jeediyeen waxay soo saareen warmurtiyeed waan idinla sheegarayn doonaa hadhowta waad xigan doontaan markaan tandhamayna warmurtiyeedkay soo saareen waxayna matelayaan gobolladoo dhan baarlamaanada federaalka gobolada dowlad goboleedyada uu ku jiro banaadir waa dad wada aqoon-yahano qaar dowladda u shaqeeya qaar usoo shaqayn jiray safiiro looyaro dad xul ah oo aada ooga dooday arrintan talooyinka ay soo jeediyeen marka waa dheci kartaa laakiin de awey diyaargarowgii dowladda federaalka ee hadda fadhida xukuumadda waxaa laga rabaa in ay isku keento saamileyda siyaasadda oo lagu heshiiyo hanaan ay wax u dhici karaan oo suuragalkaa dalka yaa gacanta ku haya dalka oo idil hadda dhulkan koonfurta maadaa dad intaad meel isugu keenta dhihi kara degmooyinkii iyo banaanada iyo dadka ha ku codeeyaan iyadoo aan shabaab ogolaanin waxaa la rabaa wax de macquula in lagu xisaabtamo sharcigan waa sharci doorasho de waa sharci fiican laakiin hadda caalamkuna wuu sheegay inuusan hadda doorashada hadda dhacaysa laguba hirgelin karin laakiin sharci mustaqbalka u noqonaya aasaas weeye waana lala soo daahay guddoomiyihii hore baarlamanka jawaari wuxuu ka digay bilowgii haddaa la rabaa in laga shaqeeyo hanaankii doorashada hadhow baad dhihi doontaa laba kun iyo sagaal iyo toban looroodi doono ma yeelayn laba kun iyo labaatankii baa la joogaa marka dadka hadda waxaan u arkaynaa inay daacadarag ay tahay in la yidhaahdo hal qof iyo hal cod baa ka dhaxaya soomaaliya hadda cid baa la khiyaamaynayaa taas daacad ma ah laba kun iyo lix iyo tobankii oo lasii wax lagu daray waxaa la badin karaa dadka codbixiyaashaoo baarlamanka soo dooranaya waxaa la dhihi karaa meeshii ay jifada dad laga soo xulay qofka dooran jireen deegaanka ergooyinka intii laysugu keeno ha wada doorteen waa la qurxin karaa waxyaabo badan baa lagu kordhin karaa laakiin hadda waktigeedii iyo xaaladii midna ma u bislo in la yidhaahdo ama tabarteediiba ma jirto iyo nabadgelyadeedii in la yidhaahdo hal qof iyo hal cod sheekaan dhici karin in dadka lagu mashquuliyo waxaa loo baahan yahay qoladan hadda dowladdan hadda xukuumadda federaalka ee talada haysa baasha ayaga keligeed malaha tii hore waxaa lagu hirgeliyey waxa la yidhaahdo national leadership forum madasha qaran ee wadatashiga inay tii oo kale yeelaan oo dowlad goboleedyadii hogaamiyaasha axsaabta saamileyda siyaasadda intii laysku keeno la yidhaahdo war maxaa suuragal ah duruuftan aan ku jirro oo dalkii doorasho oga dhac inay saddex sano qaadato in sharcigii doorashada la soo saaro sanadkii afraad baa lagu jiraa ma aha markii la dhihi lahaa sharciyaa la qoraya markan waa markay ahayd see loo diyaargarowgii hawshii in lagu dhex jiri lahaa bay ahayd awlor waxay haddaay oo kale abriil oo kale in la bilaabo xulashadii odayaasha iyo guddiyadii khilaafaadka iyo waxaasoo dhan may hawshaa dhammaato ogost baarlamanka xulitaankiisii la galo baarlamanka oo fadhiya disembar la gaadho deedna markaa madaxweynihii iyo la doorto waktigan waktigu waa ciriidi hadda is-afgarad siyaasadeed ma jiro oo dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyadii wada shaqayntii loo baahnaa ma jirto hanaan siyaasi ahoo hadda ama laysugu yimaado ama lagu wada hadlana ma jiro wuu iska baaba'ay xisaabtuna waa dee arrin kaloo soo korodho awal hore ayagaan meesha ku jirin oo dee u baahan tixgelinteeda waxaa laga rabaa madaxweynaha isaga hogaamiya federationka inuu isugu yeero isku keeno saamilayda siyaasadda lagu heshiiyo habka ay wax u dheerhaayeen qof qof dan leh ama wax u garsoon yihiin xaggee ka dhacaysaa wenmaan wenbowdka balcad iyo jawhar baan loo kala socon karin marka de dadka yani dadka xoolo maaho caqli bay leeyihiin xuquuq bay leeyihiin waa wadaniyuun weeye inta beenta laga daayo hala isku yimaado wixii suuragal ha laga wada hadlo doorashooyinka dhib ka weyn bayba tan keenaysaa degmooyinkan waxaa shabaab laga xoreeyey laba kun iyo kob iyo tobankii anigu markaa waxaan ku jiray xukuumaddaan ku jiray faylka jubbaland ninkii hayana aniguu ahaa halkii soo abaabulay baan ku jiray ciidamadan gado xoreeyey oo maxkama wax cusube dhulkan shabaab kama telinaynin maamulaa ka telinayay ayadoon jubbaland la samaynin deegaankan ciidamo ka tirsan deegaanka dadka yaa iska xoreeyeen shabaab maamulada ayagaa ismaamulayay ilaa laba kun iyo kow iyo tobankii jubbaland markii la sameeyena de jubbaland bay yay ka mid noqdeen sababta ayadoo dalkii aad ogtahay xaaladuu marayo oo aan aan jawhar iyo balcad loo kala socon karin ciidamo intii diyaarado loogu soo qaado deegaadmo nabad ah oo dadku ismaamulayeen oon dhib ka jirin oo mashtarigooda u socday oo hay-aduhu ka shaqaynayeen loo qasayo loo burburinayo hadda ilaa waxaan u jeeday magaaladii beled xaawa waa laga qaxay waa eber wey ii sheeg caqliga ay ku fadhiday iyo waxay tahay macnahay samaynaysa ii sheeg doorasho waaba ka weyn tahayba waaba jiritaankii marka dadka qaar waxay u arkayaan inay xukuumadda jirto rabto intay khalkhal abuurto in la doorasho ma dhici karto wakhtiga kororsadaan intaan ka warhayay shacabka soomaaligu diyaar dagaalkan horta dagaal looma baahnaba meesha haddii dagaal loo baahan yahay dagaal shabaab lagula diriro oo dhulka ay haystaan laga xoreeyo yaa loo baahan yahay deegaan nabadaho dadkii lookalka ahaa maamushaan oo ciidan yaroo ayagu leeyihiin ay u maamulaan diyaarado intii lagu soo qaado ciidamo magacyo waraabo wata lagu duldaadiyo taahi de wax horta bini aadamaho fahmi kara ma jiraaniin cabdi maxamed cabdulaahi farmaajo iyo axmed madoobey usaafdareed waa jiro dee ha wada hadleen hadduusan la hadlaynin waxba yuusan shacabkan gado lugoynine dee dagaal fulay lama rabo meelaan jirin lama aadee orda axmed madoobe raasoo kismaayo joogaayo aad laakiin shacabkan masaakiinta ahee iska nabadda ohoo deegaankooda maamusha kala noqo ciidamadaadu meeshan ka sheeko kharaf ah oo shacabka lagu marin habaabinayo ninka leeha cabdirasaad janan way dacwaysay dawladdu waxay yidhahdeen human rights waxbaa loo haystaa xamar baa looga yeedhay bishii abriil wuu tegey dacwad way kala noqdeen dawladdu waad ogtahay inay soo saareen inay kala noqdeen waarantigi iyo wixii arrimo siyaasadeed inuu qabto uusan qaban karin baa loo soo diray arrimihii baa suuro geli waayey mar labaad baa la qabsaday marka horta isaga naftigiisa waxa loo haysto man siyaasaddaa mise waa dembi hadduu dembi leeyahay abriil baa wuxuu joogay dacwadi kala noqdeen maxaa loogu qaadi waayey mar labaad bay ayagoo etoobiyaanka adeegsanaya inta la shirqoolay baa intii laga afduuba eeraboorkaa la xidhay shan bilood buu xidhnaa maxaa maxkamad loo geen waaya sharci dhigaya qofku intuu meesha iskaga jiro guri kugu quflaado ii sheeg adigu qofku muwaadin xaq buu leeyahay maxay u sii daayeen hadduu dembi lahaa maxay dacwada ogala noqdeen maxay intii hayeen maxkamad u geen waayeen sidee ooga fakan karaa iyagoo ciidamada laharab cadiyo shabeelle iyo balaayaa dhahaysa sidee ooga fakan karaa adigu ii caddan ku yeelanina waa dhici kartaa aniga tan hadda gadada dee si gaara ii taabanaysaa oo dadka ka soo howlgalay inay dadkaa iska xoreeyaan marka way dhibaysaa si gaaraan xanuunkeedu ii taabanaya shacabkaasi shacab xitaa dawlad ka soo horjeedana ma aha shacab ismaamulo oo waxay ahaayeen caadi laysugu socdo oo dhulku horumar ka socdo dee doorashada haddii doorasho dadban la gelayo dhul badan bay shabaab haysataa oo gacanta lagu haynin oo dee hab lagu heshiiyey baa loo wadaa waa la qaban karaa doorashada laakiin dagaalkan aan looba baahnayn sidiisana u baahan in la joojiyo jubbaland iyo dowladda federaalkana anigu waxaan u arkayaa inuu yahay waxaa meeshan ka jira uun isku torin maxamed cabdulaahi farmaajo iyo axmed madoofi ha wada hadleen international communitiga baa jooga dowlad goboleedyadii baa jooga baarlamaanadii baa jooga hala wada hadlo laakiin shacabka oo masaakiinta ah oon go-aanada wax ku lahayn lagu lugoyni hadday ayagu rabaan inay feertamaanka dee adeerow doolow iyo kismaayo waxay isku jiraan labada cidhif doolow ha aadin axmed madoobe iyo kismaayo aad
ألا يرى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة durdur hareeraha iyo dhuldoog leh dad adduunyaba waa isla wada daneeye daawada saasaabtii doorfayla waa isla wada daneeye duuriya miinkii daarinay dadayaayi daawo dhab'e deertii muraadka may daliilan e diinkii quraamar haruunlakii kagdaawayaw daarul abraar daartii quraansaarka yaa hadda la furi ashidanti maay haddana udura hadda galangali abshirlay ma aha macal ijaabuu iil hoo qabtay udurkii adakahaay abshay waysanayti eebigay hoon diidnaba eedanka daaway sidaasee deer harunta quraansaarka ee daarul abraar isku dha'i mayle tama e ulmakiinka diyaar ee harunta quraansaarka ee daarul abraar oo sii daawayaayaan tufti uraamed ii daawo dabiici ah kusuubsan heerbal yacni geedo daarul abraar hoo diigsato diinkii quraamadna ka saar so'aalakii kor agriyoobo duulidhii udur korkabali kuduuganay yooba dabeedlo koo rahaayana unkudaytoo deer harunta quraansaarka ee daarul abraar udureelkolka daaway oo harunta mayba ku mid aha ilidadka jinniga iyo siherka hundirmalaanto welwelka waswaaska dabeedlo umasawiyaanka toobinka jilba dhuuriga infekshanka ka dheew regiyahan raabta bawaasiirka in weliba uduro kale oo iidan fara badano aglaga ada diidow meelo laguga daawaysadiyo harunta quraansaarka ee daarul abraar harunta quransaarka ee daarul abraar iyo mayba kayaalay xarajaadkii hore gobob haan boostaajada buurhakaba wali faahfaaha intaas dheer kulli hariir ka hore shale ewerli hawl todoba sagaalon lihidun lihidun ama koorto kale eberli halisada afartan lixdan ilii konton ishan haddaba bulshooy ballanteeme
qaybogi dhexe barnaamijkan iyo haslideerna khiyaari taliska booliska maamulkaasi puntland iyo weliba suku warbiyey amniga guud ee maamul goboleedkaasi puntland gaar ahaan magaalada garoobe muddooyinka damboyti falal amni daro ay ku dhiyaayeen taliyaha ciidamada booliska maamul goboleedka puntland oo shirjaraidka goboday xalay xili dambe magaalada garoobe iyo weliba suku warbiyey amniga guud ee magaalada garoobe
shirkan jaraa'id aawa waxaan kaga hadlayaa dhowr qodob oo ay ka mid tahay amniga caasimadda iyo amniga guuda puntland iyo arrimaha diyaargarowga shirka qodobka labaad aan kaga hadlayaa waxaa weeye dhalinyaro badan oo hadda kaamerooyin wata oo hadda dad soo urursada oo meel wax ka soo duuba oo say jecel yihiin iyagu uga duuba amniga markaan ka hadlo amnigu waa wanaagsan yahay meel fiican buuna marayaa diyaargarowgii ciidamaha magaalada ka shaqaynaya habeen iyo maalin waa la shaqaynayaa dadweynahana waxaan ka codsanaynaa inay amniga iyo cid kasta oo bulshada ka mida qaybaheeda kala duwan inay la shaqeeyaan ciidamada amniga meel kastoo la joogo waxa kale oo aan mamnuucay oo qoraal laga soo saaray dharka huudheydaah oo ka soo gala dabadaha ina ka soo gelaya hadda laga bilaabo maanta qoraalna waan ku soo saaray dharka huudheyda caafimaad ahaan awgiis xanuunaha jira xuduudaha kama soo geli karo waana la qabanayaa waana la gubayaa ciddii huudhey keenta waana la qabanayaa waana la gubayaa waxaan kaloo ku baraarujinayaa dadku inay dadweynuhu ilaaliyaan nadaafadooda oo maanta cuduraa jira alxamdulilaahi rabbi waa fiicannahay laakiin in la dhaqdo gacmaha oo qofku mar kasta uu dhaqo gacmihiisa oo nadaafadda lagu dadaalo waxaa dharkaa dabadaha ka imaanaya iyo wixii weelo oo la isticmaala ama qalabka kaleba in ay mamnuuc yihiin oo ayan ka soo geli karin xuduudaha dadkuna waa inay dhammaan loo diyaargaroobaa shirka waa in dadka imaanaya la soo dhoweeyaa wixii loo arko amni xumana laga wada shaqeeyaa waxaan ka digayaa gaadiidka aan taarikada lahayn gaadiidka ama dowladdu ha wadato ama shacab ha wadato gaadiidka aan taarikada lahayn ciidamadu waxay ku amrayiin in la qabto meel kasta ha ahaate in la qabto qofka uu taariko u soo samaysto qof kastoo mas-uulana inuu gaarigiisa taariko u samaysto taarika la'aan waa mamnuuc waxaan kaloo ka hadlayaa dhallinyarada kaamerooyinka soo qaadata dhallinyarada kaamero soo qaadata meel bay xog uruurin baan uruurinaynaa ama ra'yi uruurin dad ay rabaan iyagu bay isu soo ururinayaan waxbay ka duubayaan kii ayan rabin oo waxayan si ayan rabin u hadla waa ka saarayaan youtubeyo iyo meelo iyo beejaj iyo waxuunbuu gelinayaa facebook kameruu wataa waa mamnuuc ma aha ciddii loo weriye ah waa inay laysan ama tee sare ka wadataa wasaaradda warfaafinta wasaaradda warfaafinta ciddii aan ka wadan oo wax duubaysa oo aan qabanno sharcigaan la tiigsanayna hadhowba yaan qofna oran inta wiil ree ama hooyadii usoo gaday ama aabihii usoo gaday maya hadda waxbuu duubi jiray waxbuu duubi jiray si khaldan buu ku duubi jiray sharcigaana lala tiigsanaya ma ogolaanayno in nin intuu kamera iska soo qaato wax iska duubo ninka weriye noqonaya waa inuu soo maraa sharci waa inuu meel ka tirsan yahay waa inuu teesara soo qaataa wasaaradda waa inuu sharci ka soo qaata goortaasuu noqon karaa weriye laakiin ma noqon karo qof kastaoo iska soo qaatay kamera soo gatay weriye ma noqon karto waxa weeye cid kasta warka uu duubaya ninkaasi haddii uu puntland amnigeeda iyo jiritaankeeda ku yahay liddi ku yahay ciqaabtiisu waa adkaanaysa ma doonayno qof dumin iyo amni xumo puntland ka shaqaynayo kamera u soo qaatana aqbali mayno haddeer buu wuu ga digayaa ciddii wax duubaysa waa inay cid sharciga u hoggaansan tahay sharci soo qaadatay haddana si sharciga wax u duubaysa oo nidaamka waafaqsan diyaargarowga shirkuna meel fiican buu marayaa aada iyo aad baan ciidamada iyo dadweynaha la shaqeeyaba ugu hambalyeynayaa ciidamadaasi waa ciidamo indhoweydba dowladdu ciidamada waxay ku haysatayayn iyo tababaro xeryo badan baa tababaradu ku jiraan maalinba qayb bay usoo xurmaya ciidamada gallayr qaybtii ugu horreysay ayaa hadda tababarka loo soo xiray qaybo badan oo kaleetana way jiraan waa soo baxayaan marka waa ciidanka difaaca puntland oo diyaar garowga ugu jira inay puntland difaacaan cid kasta oo puntland cadow ku ah inay ka difaacaan ciidamada loogu talagalay bay ka mid yihiin
tilmaamo tayada leh xafaayad junuuna xafaayad junuuna weliba waa xafaayada soomaaliya ankatahi fayla xafaayad junuuna iyo halka weliba anhirinaada kortee muddo toban saac ilaa iyo toban iyo lama saacadood eh xafaayad junuuna weli lakusuubiyey suuf jilacsan xafaayad junuuna iyo halka mambahan inti langhira ama langmari saliid ama fisiliin halxaba oo xafaayad junuuna ee weli andhika maasa saddexaba oo eh xafaayado kale oo tayaysan hooye macaan xafaayad junuuna si aad tayadiian ogaatay katij hooyo
macaana geeka mayba waa maalintii bilan laakiin walwal adduunya mii haysada bilan weliba iin fududaayase antiyana walbarada anoon walwalaana
bilan waliya awoodkiin siyaasa ini howlaga adduunya marnakin ku surugna
qaybogidama barnaamijkan ayaa sila deerna ciyaaray waaxda astaanta maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuq maasuqa maamul goboleedka puntland oo madaxweyne siciid cabdulaahi deni magacaabay agaasimisha guud iyo weliba agaasime cabdiraxmaan cali guureeye isuku warbiyey walyaabihii qobsoomay muddada waaxdun la magacaabay iyo waliyaabaha hadan qorshaysan in iyo qowdan iyo oona siyaasiyiinta maamulkaasi t puntland ha ku jeedaan qaarsho madaxweyne siciid cabdulaahi deniyo ka dhaliilayan inuu suubiy arrimo musuq maasuq eh
waxaad moodaa in puntland gashay marxaladii loo baahnaa runtii in uu wakhtigeeda ku soo aaday dowladdu waxay bilowday barnaamij cad oo laba kaclayna oo maamul wanaag ku qotoma oo lagula dagaalamayo musuq maasuqa oo kor loogu qaadayo maaragta adeega ummadda loo gudbinayo dowladdu waxay bilowday markii ugu horreysayba iyadoo bil jirta saan is leeyahay barnaamijkii dib eegista retreatka ahaa oo ay dowladdu eegeysay halkan baynu taagannahay xagga uga dhaqaaqna waxaa ku xigay barnaamijkii tirakoobka shaqaalaha oo aad iyo aad runtii maaragtay uga bedela qaabkii horeeto oo maanta lais leeyahay nidaamkaas tirakoobka shaqaaluhu xooggu siiwa qabsoon maanta waad ka warhaysaanoo shaqaaluhu waxay wada leeyihiin kaarar qofka shaqaalaha mushaarkooda wuxuu u dhacaa akoonkooda qaabkii dib u dhaca ahaa ima jiro waxyaalahay dowladda ku dhaqaaqdo waxaa ka mid ah oo runtii xusub in la sheego mudan ma garanaysaa ku dhawaaqidii guddigii doorashooyinka ee dowladda puntland oo mar hore hawshooda bilaabay oo meel fiican marinaya oo wacyigelinta bulshada ma garanaysaa meel fiican hadda ka jooga oo isla sanadkii ugu horreeyay ay dowladda ku dhaqaaqday afar iyo tobankii bilooda ugu horreeyay yani ay dowladda hadda jirtay waxay isleedahay in fiican baynu ka durugnay meeshii aynu sanad ka horjoognay sanad iyo iyo iyo bar ka horjoognay hadda weynadaas dowladda hadda ku dhawaaqday in shirweyne qabsoomo oo shan iyo tobanka bisha tan ee laisugu imaanayo shirweyne tashi ah marka waxaad is leedahay dowladdu waxay ku dhaqaaqday barnaamij cad barnaamij laba kaclayna barnaamij ka turjumaya puntlandta cusub iyo istaraatiijiyadaheeda sideedababa hay-adda sidaad ka warraysay waxaa la asaasay labadii kun iyo lixdii markaas qaabkay ku bilaabatay wuxuu ahaa in qaab dhismeedka dowladnimadeena dib loo eego in la sameeyo system of governancy afar guddi baa markaa dowladdii markaas madaxweyne cabdi muuse uu magacaabay guddi isku howla qaab dhismeedka dowladda inuu kasoo tala bixiyo guddi arrimaha amniga aad iyo aad maaragta u daraasaad ugu sameeya guddi dhaqaalaha ah iyo guddi dhinaca maaragta yani maarata yani justiceka cadaaladda ah marka guddigaas afar boog bay sameeyeen afartaa boog baa anaga xafiis ahaan gudhibnoo ahaa oo hawsha iyadu ku kordhismaysay markaanu markaa labada kun iyo afar iyo tobankii markaanu waan xafiiska agaasimaha ka noqday buugtaas runtii mar walba waxay noo ahayd buura buug aanu ka duulno waxaanu markaa samaynay waxaanu u bixinay bayaankii koowaad ee warqadda cad bayaan cad oo ka turjumaya maamul wanaagga dowladda puntland rabto waxa uu yahay musuq maasuqa lala dagaalamayo waxa uu yahay adeega la rabo in bulshada reer puntland la gaarsiiyo waxa uu yahay marka waxaanu soo saaray bayaankaasoo tobanba ka koobnaa bogooda koob iyo tobnaadna wuxuu ahaa isla qaadasho marka waa bayaan cad oo ka turjumaya qaabkeena maamul wanaag ee aan doonayna inuu puntland ka taabagalo waxaa shacabku marka waxaa mar walba loo muuqatay haddaan maamul wanaag dhaba oo dhammaystiran oo dhigba-da ku taagan oo sharcigu habeeye la helin wixii waxay iska noqonaysaa iska tabliiqayn iyo wacyigelin bay noqonaysaa marka kaxafiisaan waxaanu bilownay inaanu ka guurataa inaanu u guuro barnaamijyo kala horeeya bayaankaas ayaanu soo saaray hay-adihii dowladdaanu la wadaagnay waxaanu ku xejinay maxaan ku rahda wacyigelin ballaaran oo bulshada la barayo waxaa maamul wanaaggu yahay xaliyow maamul wanaaggu dadku inagu hadda maanta maamul wanaaggu sida ay adduunku maanta ugu baraarugay in maamul wanaaggu yahay waxa keliya oo nidaamka dowladnimada lagu adkayn karo haddana waxaad is leedahay dowlad soomaalina maadaama dalkii burburay maadaama muddo soddon sano ku dhawaada system isfadhiga aynaan lahayn waxaa loo muuqatay ba horta maamul wanaaggaana dhinac ka baahasha yacni in la helo nidaam fadhiya oo waara oo aan saatir qofka raacin oo maarata ka shaqayntiisa sharciga leh oo policies iyo procedures la raacayo leh oo leh meesha loo socda ay caddahay layskula xisaabtamayo dahafuraantii jirto firfircoonidii jirto maarata cadaaladii iyo xoojintii nidaamka dowladnimada inuu jirto halkaas marna marka dambaysa maamul wanaag rasmi ah loo aado haddana dhinaca kale waxaan usoo dhahdaa maamul wanaaggu wuxuu u baahan yahay in soomaaliya context lagu soo cesho oo la yidhaahdo bal horta keenna dowladnimadu meesha ha joogtee qofka ayaa laga rabaa inuu dhexdiisa maamul wanaaggii fahamsan yahay gurigiisii uu ka shaqeynaya maamul wanaaggii hooyo wanaagsan aabbe wanaagsan ilmo wanaagsan deris wanaagsan in wax la wanaajiyo ereyga good governance waa erey greek ah oo oo macnihiisu yani la oran oo ah waxa la yidhahda kubarnaaw kubarnaawdaas macnadu waxa weeye to steer hagid weeye in wixii la hago oo meeshii laga rabay loo loo wado good governance maamul wanaag dowlad wanaag hoggaan wanaagsan dowlad wanaagsan in maamul wanaarayn wanaagsan oo bulshada hagta la sameeyo hadday ahayd shirkad gaar loo leeyahay hadday dowlad ahaan lahayd hadday qoys in wax la saxo marka arrintan ruuxadeeda ayaanu runtii wakti badan gelinay inaanu nidhaahno waxaa la joogaa wakti wax la sixi lahaa waxaa la joogaa waktigii qaabkii hore qaab ka bedelan loo shaqayn lahaa si natiijo ka duwan tii hore loo helo nidaam dowladnimo oo fadhiyo oo waari karayo oo laisku hadlayn karo oo firfircooniyo ka muuqato oo howlwadeennadu tababaran yihiin oo yaqaana meesha ay joogaan meeshay u socdaan iyo tallaabooyinka kala koreeya ay u qaadayaan si ay marba marka dambeysa ugu dhowaadaan meeshii loo socday si ay doorkii guud ee dowladnimadeenna ay qaybtooda u qaataan marka qaabka noocaasa baanu wadnay oo haddaan dhinac kale u gediyo bush iyo bul in la riixo iyo wax la soo jiido in la riixo in wax la soo cusboonaysiiyo oo innovative ideas la keeno fikrada cusub wax sixid cusub haddii la kuriyo qaab standardization oo standard ah oo lagu yaqaano nidaamkeena dowladnimadeena oo muuqda in la helo si aynu ula tartanno beriga horusocodka inagoo runtii marayba benjima ka dhiganayna dalalka ka salgaara maamul wanaagga marka howlaha noocaas oo badan baanu ka xafiis ahaan wadnay waxaanu samaynay waxaa la yidhaahdo magaranaysa anti corruption brief policy oo ka turjumaya maamul wanaag yani maxaan ku dhahaa ku raagay oo weliba adduunka uu yidhaahdo soomaaliya wadanka ugu musuq maasuqa badan caalamka bal qaabkii iyo istaraatiijiyadihii ee qaabkaas looga gudbi lahaayo musuq maasuq waxa loogu heli lahaa marka howlo badan oo runtii isdhinac yaallah baanu baanu samaynay waxaanu soo samaynay axdiga adeega dadweynaha service delivery charterkii waxaanu samaynay bayaan kaleeto aanu u bixinay bayaankii labaad ee warqadda cagaaran oo kow iyo labaatan qodob ka kooban oo ka turjumaya magaranaysa akhlaaqiyaadkii ee howlwadanada dowlad qaabkii loo shaqayn lahaa ee ka muuqato magaranaysa hufnaantii magaranaysa dacanimadii firfircoonidii objectiveneskii qofku inuu yaqaano waxa uu qabanayo marka qaabka noocaas ah oo isdhinac socda ayaanu ayaanu maaragtay samaynay xadiga adeega dadweynaha sidaan lahaa waa dukumenti runtii dhexal gala oo wakti badan naga galay waanu isleenahay dhowaan dukumentiyada noocaas oo dhan hal dhaqangeliya marka howlo badan oo kala horeeya oo macaynoo leh waanu ku kalsoonahay inan wanaag qaabkan wax la saxayo oo tirakoobka shaqaalaha ah qaabkan isla xisaabtanka ah qaabka kan maxaan ku rahdaa yani kala horeeyo oo wax lagu saxayo dowladda markii ugu horreysayba waxay abaartay aan wax saxan wax la yidhaahdo waxay markiiba abaartay in meelihii loo arkayay in godololooydu ka jira sida dhinaca maaliyadeed oo musuq maasuqa ahaa markiiba dowladdu inay gufaysay waxaanu ka warhaynaa inagu dhan wada ognahay sanad iyo bar ka hor sida waxay ahaayeen iyo maanta sida waxay yihiin ilinaba kala yihiin annagu marka tan annaga noo muhiimsan oo sida gaarka noo khusaysa waxa weeye bal horta waa inaanu wanaag taabagala in nidaamkii dowladnimadeenu inoo degan yihiina shalafka intii la soo saaro la dhaqangeliyo oo wax walba ay habraacyo kala horeeya ay yeeshaan oo dhinacii financega loo maro policy iyo procedure u degan hay-addii in laysla xisaabtamo inay dahafuraan jirto inay firfircoonidii muuqato in magaranaysa mar walba innovative idea wax lagu saxayo la helo dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa raxadiisa waxaanu wadnaa oo aanu si leenahay runtii waa qaabka keliya oo wax lagu sixi karo bal horta in dadkii la baro musuq maasuqa iyo xumaantiisa musuq maasuqa in loo qeexo ilaa iyo sagaal iyo toban qeexodood baanu ka samayna musuq maasuqi si laysula fahmo ilaa ay ku soo ururtay wax walba oo nidaamka caalamka ama dowladnimada wax yeelaya shareecadana sharafta badan ka hor imaanaysaa inay tahay xaaraan inay tahay wax cad oo u baahan in la ciribtiro xoolaysi kasta oo ku yimaada safa sharciga baalmarsan nooca kale ha ahaadee ama nasab lagu helayo istaraatiijiyad kasta oo khaldan oo nidaamka dowladnimada ka hor imaanaysa ayaanu aada iyo aada u iftiiminay inaanu maaragtaa ummaddii la wadaagno si marka ugu horeysa isku halbog loo wada joogo marka adiga adeega dadweynaha oan isleenahay bilahan soo socda hataa bagalo qaabkii loo caban lahaa haddii wax dhacaaneen oo qaabkii maarinta cabashooyinka ayaanu samaynay waxaanu samaynay documentiyo runtii muhiim ah aada iyo aada muhiim u ah oo noo sahlaya in si sahlan karbonadu u qabato wixii mal bractiisa wixii maamul xumo ah marka howlaha noocaasa baanu wadnaa oo runtii aanu isleenahay wadadii loo baahnaa baad haysaan dhowaanna waxaanu isleenahay in wax badani ay ka badalaadaan qaabkii hore
guud ahaan barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan waana maxamed cabdiraxmaan cabdulle siine dareerse waana hasiisaare dhinaca sanaadana abdinaasir axmed mayuni fadhi weliba singdhanaa sidaasio ammaano allah iyo hamiin faylan